madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu weerar ku soo qaadi doono uusan ka laabanayn inuu sool iyo buuhood leh dib ugu soo dagaalamo waxaan leeyahay arrintaasu mid dhici karta maaha mid suurtagalana maaha waxaan leeyahay faroole ka joog arrintaas dalku adduunka wuxuu u baahan yahay nabadgelyo adiguna haddeer haddaad abuurto dagaal sokeeye meel xun bay tegaysaa ay lana kala maqnaan maayo waxaan leeyahay dib uga noqo arrintaa aad sheegtay haddaad ka noqon weydana dee bal waxaad hayso soo daa waynu isugu imanaynaa batalkaynu isugu imanaynaa
laakiin wasiir axmed cabdi xaabsade iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole waxa uu sheegay in ay isdifaacayaan ma odhan dagaal baan gule lakiin wuxuu yidhi dadkayga ku eegan mayno siduu hadalka isagu u dhigay in kaarayaal iyo p m iyo madaafiic in lagu garaaco deegaankan buuhodle
eegan maynadaasu dee ma aha dalka isagu ma laha somalilan bay dalkanu yahay maaha puntland sool iyo sanaag iyo cayn waxay ka mid yihiin maamulka somalilan dhulkuu sheeganayaana dee isagu waxaa shaqaba ku leeyahay ma laha dadkana laguma garaacayo b m iyo muxuu ahaa madaafiic iyo midna lagu garaaci maayee dagaalka halkaa ka socda waanu ka xunnahay waana hala joojiyaan leenahay mid dadka u qalmana maaha dadkuna waa dad sokeeye ah oo wada jira oo wada dhashay inuu socdo dagaalkaasna diyaar uma ahayn waxaana dadka wadaana ma aha muxuu ahaa somalilande waa nimanuun meesha qalaaqal iyo rabshad ka raba marka waxaan leeyahay ma jiro dagaal lagu dad lala dagaalamayo oo madaafiic iyo lagu garaacayo ma jirto raalli ahow dheh wa ayo dadka wada marka ad leedahay xaggaasi ka soo wadaan haddaanay somalilan wadin waa dadka somalilan diidka ah soomaali nabaddiidka ah ee ee soo dagaalamaya ee magacyo kasta ha sheegteene waa niman nabaddiida yaad ujeedaa markaa waa jabhadda s c weeyi wax dagaalamaya ma aha dadkii reer boohoodle khasaarihii dagaalkii dhacay shalayto maxaad ku sheegi kartaa
khasaarahaas waa mid dhinac walba ka dhacay waa kugu dhimay oo kaa dhimay dadkaagii oo muxuu ahaa uun dhimanayo weeye ma aha wax kale
waxaad ku eedayseen oo kale sida hadalkaaga aan ka arkayay saxaafadda markaad u warrantay in iyaga lafahantoodu ay isticmaalayaan dhinaca s t aad ku sheegayso imika adigu inkastoo dadka qaarkiin ay leeyihin waa dadkii deegaanka uun waa ciidamadii deegaanka oo beeleedya ah in kaarayaal iyo madaafiiciga lafahantoodu ay isticmaalayaan de way jiraan labada qoloba dee kaarayaasha way haystaan waana la isticmaalayaa laakiin waxaan leenahay war waxaas wax dalka qabta maaha wax dadka qabtana maaha dadkuna uma baahna dagaal maanta ha la joojiya dagaalkaas wixii rabshadahee jirana ha la solf gareeyo dhibaato ay jirta hala hala mxuua ha la solf gareeyo oo ha la dhammaystiro oo ha laga wada hadlo oo wixii markaa la tabanayaba ha la soxo
dagaalku markii hore waad ogeyd wasiir wasiirka warfaafinta somalilan baati axmed cabdi xaabsade arrintana waad u warhaysaa degaankana waad ka tirsantay uu ka socdo dagaalku gaar ahaan markaasaad ka warqabto dagaalku markii hore wuxuu ka bilaabmay laba berkadood oo yaryar oo kalshaale ah waa tii madaxweyne axmed siilaayo yidhi waanu aasanaa arrintaasi dhuldaaqsimeed baanay noqonaysaa laakiin ma u muuqda imanka in dagaalkii uu ka gudbay mid dhaqan oo laba beelood oo yaryar ay isku hayaan laakiin uu yahay somalilan iyo puntland ama dagaal siyaasadeed uu yahay oo puntlandna ay leedahay dhulkan waa dhul puntlandna oo xuduuddii isticmaalka ingiriiska waxba kama jiraan sida uu sheegayay madaxweynaha puntland xalayba idinkuna aad leedihiin waa dhul somalilan
dhulku waa dhul somaliland ah waana taariikh buu leeyahay lagamana been sheegi karo dagaalkaasuna dee haddii ay iyagu saa usoo wadaan dagaal waa oo socon doonaan laakiin waxaan leeyahay halka ayuu dhaafina halkaa halagu joojiyo
maxaa xala laakiin markaad eegto waan waan beri dhawd waxaa arkaya odayaal gaar ahaan hargeysa iyo meel walba doonayay in ay arrinta nabad lagu soo celiyo bal culimo iyo madax dhaqameedyo iyo salaadiin iyo dad waxgarada iyo xaggay ku dambaysay arrintaasi oo adiga lafaantaaduna aad ku dhex jirtay arrintaas waanu wadnaa waxay ka kacday si aad u warhaysaan kalshaale oo laga qoday muxuu ahaa saddex barkadood madaxweynuhu somalilan axmed maxamed silaayo wuxuu amray in la duugo duugninkii uunbaa yaro daahay waana la duugayaa wixii kalena waa laga wada hadlayaa culimaadiin baanu u diray odayaal baanu u diray siyaasiyiin baanu u diray waxaanu leenahay war ha la wada hadlo oo arrinta nabadgelyaha lagu soo celiyo nina dagaal waxba u tari maayo dhimashunbuu dagaal dhimashunbuu keenaaye dhalasho ma keeno waxba ma keeno marka waxaan leenahay ha lagu soo celiyo nabadda ee gacanta ha lagu soo celiyo ee wixii dhibaato ana ha laga wada hadlo wixii la tabanayana waa la gaarayaa gunteeda waa la solf garayn karaya